dowladda hoose ee Ciil Afweyn ayaa xadhiga ka jartay dugsi hoose oo laga hirgeliyay deegaanka Baloolahe ee hoos yimaada degmada Ciil Afweyn. Munaasabaddan xadhig jarka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka socday Ciil Afweyn, odayaal, haween iyo qaybaha kale ee bulshada kuwaasi oo ku nool Baloolahe. Gudoomiyaha degmada Ciil Afweyne Maxamed Aadan Digaal ayaa u mahad celiyay dowladda hoose ee gobolka Sanaaga.
yaa waa taariikhda intii anigu aan gobolka joogay waxa weeye waa markii ugu horraysay ee dawlad hoose aanu iskuul kala wareegno waxayna noo noqonaysaa waxayna noo noqonaysaa waxayna noqonaysaa cid allaaleeye ciddii aragta waxay u noqonaysaa tusaale tusaaley u noqonaysaa waxa weeye waxaan kaloo markaa aan doonayaa inaan halkan uga mariyo golayaasha deegaanka kale ee degmooyinka kale inay ku daydaan degmada ceelif weyn Qaar ka mid ah bulshada deegaanka Baloolahe ayaa ka mahad celiyay iskuulka loo dhisay.
dee wax noo qabatee dee yacnaa haddii bad may halkaa nooga wada walayaabo baloole waxay magaalo ahayd saddex labaatan sano saddex madaxweyne rayaale iyo ninka la yahdo siilaanyo iyo muuse bixi intaaba haddaan lay magaalahayd maanta waxqabad dawladeed maantanu soo gaadhay iskuulkaasaa noola dhis waannu mahad celinaynaa maayirka maxamed aadan digaale iskuulka waxaannu ka hellay kab yaroo ceelif weyn la siiyo waxa fuliyey oo aannu intaa iska soo jaray oo ugu deeqay deegaankii laga soo doortay dawladda hoose degmada ceelif weyn guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka iyo golihiisa ayaa intaa aan noogu intaa noogu daray aad iyo aad baan ugu mahad celin